bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahay oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado waa subaxnimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay sideedlaatanka bisha sagaalaad laba kun tobaniyo sagaal qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xarigga ka jaray safaaradda soomaaliya ee dalka maraykanka waalidiinta ku nool magaalada boorame ee somalilanna waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen maandooriyaha qamriga oo si weyn ugu soo badanaya magaaladaasi qaar ka mid ah culammada iyo waxgaradka boorame ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka falanqaynta wararka waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan dil goordhoweyd ka dhacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho qodobada kale ee barnaamijka dhegaystayaal aan idigu hayo saakana waxaa ka mid noqon doona guddiga doorashooyinka maamulka puntland oo kulamo ka bilaabay magaalada garoowe qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaanka ma marna barnaamijka gebagabadana waxaad ku dhegaysan doontaan mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan aanu ku bilaabanay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu xarigga ka jaray safaaradda soomaaliya ee magaalada washington ee dalka maraykanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay weheliyaan wasiirada arrimaha dibadda iyo maaliyadda iyo diblomaasiyiin soomaaliyeed ee ka howlgala dalka maraykanka ayaa xarigga ka jaray dhismaha cusub ee safaaradda dalkeenna ee washington madaxweynaha ayaa halkaasi waxauu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxaana hadalladiisii ka mid ahaa allah mahad iska leh ilaah inaanu mahad celina mar walba waa nagu waajib oo markay ugu sahlan tahay annaga howshii aan u nimid inoo fududeeyey iyo muraadkaan ka lahayn un-ka iyo halkan inaan imaanno idinkana ilaah idin fududeeyey inaa halkan timaadaan oo qaarkiina meelo fogfoga ka timaadaan waxaan rajeynaa insha allah si nabada qof walba inuu ugu noqdo hooygiisa iyo gurigiisa waxaan u mahad celinayaa safiirka iyo howlwadeennada ee safaaradda oo sidii la sheegay runtii shaqo aad iyo aad ballaaran qabtay oo suurtageliyey runtii inay wakti badan iyo duhud badan geliyaan sidii loo heli lahaa locationkan oo anugu aan kala qaana magaaladan ay tahay meel prime area ah oo muhiim ah oo safaarado badanna ay ku yaallaan waxaa la fiilaya waktiyadan oo kale in aan haddaan nahay soomaaliya iyo xaaladaan ku jirno meelo fogfog oo luqluuq ah inaan ku dhumanno laakiin alxamdulilaah ilaahay baa mahadda iska leh in dadkii wax noo raadiyey iyo tabarteenna aan su geynay uu inoo suurta gashay inaan maanta meeshaan isugu imaanno aan safaaraddaan halkan aan ka fulnay waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda soomaaliya soomaaliyeed ee meelo kale fogfog ka yimid iyo kuwa d c iyo virginia maxaan ku raahdaa nooga yimid oo ka soo qayb galay xafladdan waa jeclaan lahaa sidii la ii doortay hadda ay uga horeysay inaan maraykan ku soo noqdo oo qorshahaygu ahaa inaan tago minnesota iyo ohio iyo boston iyo texas iyo toronto naftigeeda sidaan u kala hormariyena waxa waye sidii noo taageereen waagii qaran qaran aad iyo aad yaan runtii uga mahad celinayaa taageeradu mar walbaba ay u hayaan dowladda iyo wadaniyadooda ay mar walba ula taagan yihiin inay taageeraan dowladdooda insha allah waa idiin soo noqonaya sida ugu dhaqsiyaha badan meelahaasaan sheegana waa booqanaya hadduu eeba yidhaahdo maasha allah waxaan u mahad celinayaa golaha wasiirada oo ra-isul wasaaraha ugu horeeyo oo runtii beeqaamiyey oo suurtageliyey sida wasiirka uu sheegay inaan hantidan oo dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhexaysa in wax loo beeqaamiyey wax loo meel dhigay si ay u soortoodo safaaraddan oo ay ku taallo washington oo ah dowladda maraykanka oo aan nahay saaxiib aad iyo aad u dhow strategic allyna aan nahay marnana ayna kala maarmin inaan ku yeelanno hantima guurto ah runtii ra-isul wasaaraha iyo golaha wasiiradan runtii uga uga mahad celinayaa iyagoo ka jawaabay ballanteennii hore oo ahayd in soomaaliya qabkeedii aan soo celinno waana ka hadli doonaa hadduu ilaah yidhaahdo
Manta, manta, manta, wamali wele manta. Manta, manta, manta, wamelatane manta. Manta, manta, manta, wamali wele manta. Manta, manta, manta, wamelatane manta.
Ee, runtii runtii farxad weyn iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan idinkala soo qayb galo xafladdan aadka aad aad iyo aadda loo soo qaban qaabiyey ee quruxda badan oo aan ku fureenno dhismaha cusub ee safaaradda ee ku shaqaynayso xafiisyada u noqon doona aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay ee aniga haddee meeshaan waa meeshaan ka dhul bilaabay maraykan markaan imid safaaraddana waa meeshaan ka dhul bilaabay waa aqaanaa xaaladaha lasoo mariy marxaladaha lasoo mariy waa aqaanaa markaan taariikhyan idinkaga taabto runtii safiir walba oo soo mara wuxuu ka shaqaynayey sidii dowladda soomaaliyeed ay ugu lahaan lahayd hanti maguurto ah oo safaaradda ku shaqayso waa lagu guulaystay in ee, hooygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo weliba laga iibiyey meel prime area ah oo wyoming avenue la yidhaahdo magacii weli ma leedahay meesha haa ee oo ay deganaayeen dee dowladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh ilaan markaas naftigeenna madaxeenna waa taagnaa ee waxaa la rabay in lagu xujiye marka in la iibiyo meeshii xafiiska ayaan- ay ahaan lahayd waxaan ku shaqaynaynay watergate markaas oo iyada naftigeeda ah meelaha dowladaha carabaha ay ku lahaayeen xafiisyada laakiin mar walba waxaan raadinaynay waxaan mar walba raadinaynay mar walba waxaan raadinaynay inaan helno safaarad sidaan oo kale ah oo noo go-an oo meel wanaagsan ku taalla aniga waxaan ku soo gaaray maxamuud xaaji nuur oo isaga naftiis magaalada idinla- idinla degan oo habeen iyo maalin ku soo ku soo kaca in la helo xafiis ay dowladda soomaaliya leedahay waxaa kaga dambeeyey oo horena u joogi jiray cabdulaahi axmed cadow oo isagana bacdamaa uu hanti- ee, gurigii isagu horey u gaday raba inuu dhammaystiro intuu ilaahay ku soo celiyey isaga naftigiisana runtii dadaal badan uu geliyey ilaa haddee markii ugu dambeysay xaalad iska iska halaawday haddee safaaraddii o dhan baan ku weynay marka iyo magaceennayba wixii sagaashan iyo kowdii ka dambeeyey alxamdulilaah hadda ilaahay annaga inuu nasiib nooga dhigay in annagoo laba sano iyo bar joogna aan gadanno safaaradda mugta leh oo meesha qoxoo ku taalla si aan u soo celinno saan sheegay karaamadeenii iyo sharafkeennii iyo qabkeennii waana waana waa- wa- waana intii aad igu taageerayseen maxaa yeelay markaan meel walba aan booqanayo waxaan ka hadlayay kow in raba in la soo celiyo sharafka soomaaliya sharafkan inaan soo celino sharafka inaan marka annaga ee ajandayaasheena noogu horreeyey waxay ahayd inaan qabkii soomaaliya soo celinno oo aan annagu soo aqoonsanno inaan nahay dadka adduunka ugu fiican dadka adduunka ugu fiican inaan nahay sababtoo ah dee dad isku mid ah oo isku dhiig ah oo ehel ah oo maxaan ku rahdaa isku dhaqan ah oo isku luqad ah oo dhul fiican ilaahay siiyay inaan nahay marka ilaahay waana doortay intaas ka badan oo ilaahay ka rabto hadde waxa weeye waa waxa waa- ma ogtahay waa wax dheeraada wey marka intaas inaan ku xamdi noqdonna waa ilowni alxamdulilah inaan iraahno intaasoo wanaag ilaahayna siiyey marka qabkeena inaan soo celinno sharafkeena soo celinno karaamadeena soo celinno laba waxaa noo ahaa inaan helno ha- maxaan ku raahdaa political stability xasilooni siyaasadeed oo runtii dalkan muddo dheer ee keentay meesha aan taagannahay oo foosha xun inaan inaan joogno maxaa yeelay labaatankii sano ugu dambeeyey intii ka horreysaba dee xaasilooni ma jirin haddaysan political stability jirinna dee shaqo ma jirayso wada shaqeenna ma jiraayo marka inaan ka shaqeenno in dalku helo xasilooni siyaasadeed oo dowladdu ay wada joogto oo la wada shaqeeyo markaasaa waxaa la gaaraa wixii la qorsheeyey in la qabto implementationkeedii laakiin dhaqanka siduu ahaan jiray waxay ahayd sanad walbaba dad cusub inay yimaadaan haddee fiiriya safaaraddan waxaan ku iibinaa idiin sheegayaa oo sir ah waxyaabihii la isku rigi jiray yaan meel dhignay ma fahamteen madaxweyne iyo baraamis isridaaya wixii lagu kharash garayn jiray way waxaa safaaradaha ku dhiseen hor xasiloonida waa meeshaas way meesha ka imaanayso dal hadduusan xasiloonaynna cid aaminaysa ma laha cid kulama aaminaysana ma laha xitaa dadkaagii iyo wasiiradaadii ma aaminaya inay sii shaqayn karaan beesha caalamkaana kulama shaqayn karto labo dowlad wanaag oo runtii wax naga maqnaa ahaa muddo dheer oo igu horeysa musuq maasuq fara badan eex fara badan waxa iyada nafteedaba qayb ka ah xasilooni la-aan maxaa yeelay qof isku kalsoon ma jiro marka runtii dowlad wanaagga waxay noo ahayd iyada naftigeeda dee waxa keliya ay dowlad ku shaqayso waa dowladdaasi inay tahay dowlad nadiif ah oo runtii kalsoonina shacabkana ka haysata wixii lagu aaminana sidii ilaahay ugu aaminay ay u maamusho wada shaqayn fiicanna ay ka dhexayso taasaa marka waxay keentay inaan bilowno maxaan ka bilownaa dhismaha xaggee ka bilownaa inaan safaarada ka gadanno xaggee ka bilownaa inaan soo celinno adeegii dadku u baahnaayeen shacabka u baahnaayeen xaggee ka bilownaa nasiib marka waxaan u yeelanay safaaradda washington oo ahmiyad weyn noo noo ah dowladda maraykanka inaan ku yeelanno meel beri aan lagu lahayn waa ka baxaysaa ama waa ka guuraysaa meel dhulkeeda adigu aad leedahay dhulkeeda aad leedahay dhismaheedana aad leedahay iyo sida uu sheegay wasiirka dhulalkii burburay oo dhan safaaradaheenii bacdamaa burbur nagu dhacay iyo dhibaato safaaradaheennii iyo dhismaheennina waa burbureen iyaga naftigoodii inaan dib ugu noqonno safaarado fiican iyo meelo fiican baa safaaradaan ku leenahay laakiin dayac badan iyo burbur badan baa ayaa ku jira oo ka muuqda inaan dib ugu noqonno oo meeshii aan shalay adduunka kaga jirnay aan kaga jirno safaarado cusubna iibinno ay kow ka tahay london iyo south africa iyo ilaahay hadduu noo sahlo canada hadduu ilaah yidhaahdo dhaqaalahaan haysanno dhaqaalo badan maaha dal fakriyaan nahay dalkiisii kala maqan yahay oo qaybsanaan badan ay jirto maxaa la yidhaahdaa canshuur badan dadku aysan bixin dadkeenna diyaasbaraha oo dibadaha jooga laftigooda aysan gadaal soo fiirin macnaha wixii ka badan faamilkoodii aysan gadaal soo fiirin laakiin waa dad wax nala laho intaasna wax waa sheegaan social media wax badan waa sheegaan maasha allah maasha allah ha marka runtii dhaqaalaheen waa meeshaas weeye laakiin haddii meesha uusan liig badan jirin oo dee wixii aan la dhacin ama naxadin ama jabka aan la gashanayn waa isgaari kartaa hadday isgaartana waa barakee leedahay oo waxbaa lagu qaban karaa hawshaasaan ku shaqeynaa bacdama aan khibraddeeda leenahay musuq maasuq wuxuu yahay qabyaalad iyo kala qaybsanaan waxay tahay khibraddeeda aan leenahay colaad meeshayna gaarsiisa aan naqaano khibrad naga maqan ma laha marka wixii hadda naga maqan waa caqli iyo aqoon ilaahina waana siiyey oo dadkii ilaahay doortaan nahay oo soomaali ah soo saas maaha waxaan waxa weeye waa dhaxal dhaxal soomaali ah weeye oo annagu runtii dadkii naga horreeyey ay ahayd inay nooga tagaan laakiin waa dadaaleen waxay qaban kareen waa qabteen lama eedeynayo wixii hadda ka dambeeya waa annaga marka annaga maamulkii baan nahay keliya maaha in wax nalaga sheego waxaa la rabaa taakuleen gacan inaadna siisaan oo garabnoo noqotaan oo taageertaan dowladdiinna waxaani waa dhaxal ummadda soomaaliyeed ee leedahay insha allah hadduu ilaah yidhaahdana waxaan rabnaa labaatan sano ama shan iyo toban sano kabacdi xaaladdeena iyadoo sidaan si kasii fiican inaan meeshaan uga sii guurino meel kasii weyn oo ka wanaagsan waxa weeye dhaxalkaasi waxa waxa weeye dowladda oo iyada nafteeda aan wada leenahay waa dhaxal cid gaar leh gaar u leh malaha dadku waxay isku khaldaan isku khaldaan maamulaha iyo dowladda dowladda waa idinka markaad dowladda caayaysaan idinkaas caayay waa xaqiiq haddaad madaxweynihii madaxweynihina caayisaan idinkaas caayay maxaa yeele idinkaa astaan qaran iga dhigtay aniga marka qof is caaya ka warraba marka dowladdan idinkaa iska leh idinkaa iska leh maamulkeeda marka waa lagu kala aragti duwan yahay in loo inaan lagu talax tegin yaa loo baahan yahay in listoosiyo mucaaradku waa fiican yahay in listoosiyo oo lisisoxo waa loo baahan yahay laakiin in la dumiyo looma baahna maxaa yeele waa dhaxal wey haddii la dumiyo wax haraaya ma laha annaga haddii hadda aynan sartaan samayn lahayn kuwa naga dambeeya wakti unbaa naga naga halaabi lahaa waktaa naga khasaari lahaa shan sano kabacdi laga yaabaa kuwa soo socda inay samayn lahaayeen ama toban sano kabacdi waxa weeye marka aan wada shaqeyna marka oo qof walba dowladdu uu dareemo in isaguna wax ku leeyahay oo uu wax ku darsado intaan iyo in ka badan waa gaari karnaa waana leenahay oo kartideeda kartideeda caqligeedana waa haynaa laakiin waxaa la rabaa in dowladda markaas joogta gacan la siiyo waxaa jira qad aan la gudbi karin qadkaas in la iska ilaaliyo maxaa yeelay waa soo aragnay burbur waa soo aragnay dhib badan waa soo aragnay qax waa soo aragnay dowlad la-aan waa soo aragnay safaarad la-aan waa soo aragnay hanti la-aan waa soo aragnay iyada naftigeeda waxaa lagu gaari karaa waxay tahay wadajir iyo midnimo
weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka falanqaynta wararka ee raadiyaha cadaado waalidiinta iyo culammada ku nool magaalada boorama ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen maandooriyaha khamriga oo si weyn ugu soo badanaya magaaladaasi waxaana ah ay maamulka somalilan madaxdiisa ugu baaqeen inay wax ka qabtaan arrimahaasi
marka horse waxba maanaan fahmi jirin laakiin carruurtayda iyo kuwa jaarkayga ayaa soo arkay waan maqnaa markaasaan kuwin cabdallo u gee cabdallo adkay joogaan kuwin cabdallo tus cabdalla wuxuu wiil socda wuxuu waa khamri waa markii ugu horseena waxaan fahanno markaan waan arki jirnay bas kharsan waan arki jirnay laakiin khamrigan aragtidiisa iyo sidan uu xidhmooy habkan cusub ee loo hoos gelinaya meesha waa wax noo cusub waxaa kaloo aragnay caagadaha yaryaroo ay ku qoran tahay faanto oo iyaguna raxan raxan ah iyaguna raxan raxan ah oo kan in lagaga shubo oo iyaguna meel lagu daadiyo iyagana waan soo aragnay go-aan gaadhnay inaanu subax walba iska intii eeryadeeda aan iska baadhno
sheekhu isagoo ka hadlaya waxa marka dadku waa siduu hadalka u dhigee kitaabka iyo sunnada nebiga ay ka sii fogaadaanba fidnooyinka ku soo baxa bulshada au ka mad yahay maandooriyaha khamriga oo bulshada iskaga noqda wax iska caadiya
xaafadahan la dhigaya khamriga ayaa loo dhigayaa waynamadeenna iyo hablaheennaa loo dhigayaa dad baa baraya dee xishadda innaga waa fasax xashishadeennu oo qaadka ugu horreeya qaadka mataqaanaan afka ingiriis waxa lagu dhaha waa kokayiinta nin halkan xaafadahani hoose ah oo weliba carabtii boorma deganaan jirtay ah oo khamriye caba oo baawur wato oo khamrigiina ka buuxo ayaa maaragtay galay qaybtii dambena way xadheen labadii tayira dambe labadii horena way ka boodeen ninkii yani wax dhish yar iyo waxbuu ka jijabshay odagii markuu soo baxay ninkaas garga aqalka lahaa u ninkii arkay war maxaad ahayd telefoon buu la soo baxay isagii laftiis rag buu la hadlay ragyaa ula hadla u yimid dee maad garanaysin waxay ahaayeen dhammaan waxayn boolis iyo iyo militari bay ahaayeen ragyaa u yeedhay waa raggii khamriga loo waday ayaa markaa loo talinayay makan miskiinkaee baskala dowladdu am- yaa saaran ammaankiisa mise ka khamriga ah ee khamriga iibinaya ayaa ammaankiisu saaran yahay ninkii waa loo soo qaban waayey ninkii Ee wuxuu tagay CID waa loo soo qaban waayey booliskii buu tagay waa loo soo qaban waayey ayuu ashtagoodaa markaas ilaahay unbaa u hadhay ilaahay baa u hadhay marka waxaan ii sheegayaa madaxda cawlcawlan kolkaan leehay ee dulliga ah ee stationka qaarkood idiin fadhiyaan ee sidi lagu sheego dembibaadhayaal lagu sheego haddii dadka qaarkood booliis lagu sheego ee maarata iyo kuwa maxkamadaha iyo waxaasoo dhani waxay ka shaqeeyaan dadka dulmiga ku jira ee waddanka fasaadinaya ayay ilaaliyaan wajaajay horta waxbaa kuu soo baxay iyada oo xalay dhacay waxaa ka degtay gabadh gabadhii baa ninkii bajaaj talaa ku tidhi shandadu hay si talle halkan dukaankana wax ka soo qaadanayaa isug wuu rumaystay way socotoo dib waa u soo noqon weyday ninkii markuu meeshii ku maarata ku kadeedmay ayuu inamadii meesha dhegaysanayay da- dacwadda ee waa xadiiska dhegaysanayay ayuu midku iyo qaarku ku yidhi warbalkaale oo gabadhii u sii haya alaabtan anugu de waan cadilmo waan tegayahay midun baa ku yidhi de alaabta naga hubi horta waxa ku jira shandadii baa la furay siduu hadma sheekhu ii farrame khayr laa siiye maryihii shandada ku jira baa kolba qaar la qaaday kulba qaar la qaaday il- ina yaroo meydaa ku jira ina yaroo meyda ayaa ku jira he aaway gabadhii waa yahay mash- maxay ahayd waxa weeye jigjigaay meydkaaga sidaa ka dhacday waxa weeye raggiinu qaliyo dhan baan booliisow noo kaalaya booliisow noo kaalaya oo halkii ilmihii yara laga qaado waar waddankan dembigii baa buuxsamay maxkamadihii cawlcawlaaye halkan joogay ee xerta lagu ururiyey reer walbaa yidhi iyo ninkii waa maxkamadda kuma lihina ii gee bal maxkamadda degmada u fiirsada reer ka maqani muu jiraa maanta waa meeshii labadii noo keliya fadhiisan lahaayeen xertii nin walba wuxuu rabaa baabuur iyo mishaar iyo wax kastuu rabaa waa inuu dadka ka dhaliyaa marka ee kan hebel- nin walba wuxuu doonayaa inuu dadka laalush ka qaato oo ka cuno kuwii sare ee qabyaaladda iyaguna afuufaya madaxda aad ku sheegtiin idinku cafaaridda waxa ay rabaan unbay maxkamaddu xidhaa cidda ay rabaan iyay maxkamaddu xidhaa cidda aan la xidhaynin waxa weeye inanka inan maarat sarkaala ku tiirsan wax kasta hadduu sameen lama xidhi karo
Dibatio, gajno harad bana harerayale. Dulkena hoyo, lo hagar bahaba, inaha Wala mahurane, hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn.
qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markaana xubinta kalamaan warnimo iyo xaggeed ka timaadeen wax duurmay deernase walanwooda marba haddii la adimo salaadii waa tukanayna annagu war masaajidkaas bisla laga adimay masaajidadii kaleta lagama adimin duur galaashiisa doqo maalin muda war salaadii waa lagu jiraa adinkuma marantiin war horta dadaan wayse qaada ma dukan karaan war war waa la aqriyay masaajidkeena warkeenna waa xiran yahay maanta waa la aqrimay ma kuwaasaan la dukanaynaa marka war annaga sheeqayna weli masaajidka ma imaan war annagu masaajidkan ayaamahan kuma tukannay moolacan u soconaa waryaahe bidcada iyo sayideen faldin nin salaadma iska daradaa nooba wax kasta haddii la sheego anugu rakisan la dukan maayo war inaad geed raaga diido oo abul xuseen la dukato waa dulmi weyn war aanasay koofii saliid ah masaajid iyo mayka jeeyada nafta yaabuwa war anugu masaajidkeena salaada subax aadaanka koowaad sideed saaca la bilaabaa waxlaan buu fahmibo ama xooba adduunye ama muriidi maxees u jiifaa xofaan ilaal dibtaas laba kaas amada masaajid dimisan oo kasaani soomaaliyey waqtiga salaada intaad kalamaan ka tahay wax kale iskumaan ka noqon maysa war adduunka orana marna habeentahay marna maalintahay maxaa noo sheege soomaali qalbigooda la isku keeno war ictiraaf bal isku raacidaane labaad baan isku raacayna annaga lafteenu nidaamka federaalka iyo farmaajaan heshiisiin laana qolada mushmulaad leeyaha sheekh cabdulxayi oo masaajidka cumar bin khadaab qadiib ka ah oo maalin dhaweed la hadlayey jamaacadii masaajidka wuxuu yidhi nin baa hadda ka hor waxaa la baray salaada sida loo dukado iyadoo aan arkaamaheedii iyo shuruudaheedii si cilmiya loo barin wuu iska qarbarbaysan jiri kadib ninkii markuu ayaan sidaas ku waday waxaa la baray kitaabka safiino salaad la yidhaahdo wuxuu ogaaday salaaduu duka jiray inaysan sax ahayn kadib ninkii waa ducaysto oo wuxuu yidhi ilaahu safiino salaad ka hor salaadaan duka jiray ajir kama rabee dembigeeda haygu cadaabin marka soomaalidu siday hadda ku socoto dowlad ku noqon maysee ilaahu tawfiiqda waafajada awoodda u leh warniusoo diintu waasiciye maaha dowladnimadu waa nidaam iyo kala dambayne waasiciye qofba suu raba yeelo maaha anigu dastuurka soomaaliya la yaabay waa qodobo tiro badan oo qofba suu raba u daliishado marka waxaan ku talinayaa hal qodob in lagu soo koobo nimbadhan u qaadi karin wadaa dastuurku isma khilaafsane dadkaa iskhilaafsan warnamiyow shantatir islaamka too oo lamba meelifada nagsida kormee daliil iyo waansacawo markaska dabareegi malmaluuganta iska dhaaftan isalaadilan meelba qof siifraa untu kudaw ilaahay dabakanen waraa maxaa salaadida kaa qosolaadu maataa dukad tawxiidka hayne taqwada iyo tasbiixda waa tirsaheena tiirkeen towbada waaye aamiin now yaa kuu duceeyey labadu aragtee ambaraye war galleer maanta waa gabiyey galleer gobiyo shimbirta lin sheege war shimbir la sheegay maadaan kuu sheegayna ayna dhegayso wuxuu yidhi ninka diinta sheegtee dacwad faafiyaan ahay dawgii rasuulka leh misna booli daaqee ka dhiigii gixyoonine xaaraanta dalamsada maxaa lagu daweeyaa yaa oghe war gallayr war kama haysine wuxuu yidhi nin dastuur lagu doorto dad inuu ku dhaqa iyo loo duubay madaxnimo hadduu diida gebigiis duuduubo oo qubo maxaa lagu daweeyaa waxaa lagu daweeyaa ku diidnaya hor u soco war gallayr xitaa odayaashuu galayana dhegayso odagii la duubo dusha shaalka saarto deegaanka oo idil duca looga qaadee intuu dowladda u tegay ka durduurtay maalkii danyarta iyo maatida laga soo daldalaye ku dekeeyey boobkaas maxaa lagu daweeyaa kaas daawadiis dufka bah daartana malkii argo waleere walaalagu dowladdu waxay siisay buu qaataye ma dablay wataa madaduu boobay war waxaan maqli jiray waa su'aal daaweyn oo madaxa daalinayse haddii dawo bukooto maxaa lagu daweeyaa duuq haddii la doortee darajadii la saariyo ilkii daryeeli waaya dawaabukootay weeye war galmudugtaa sheegaysaan ii keenaha daaweeye war somaliland naftirkeeda hala ii keeno way waalataan jubbalana ka daran way waalayihiin waad waalataan way xanuunsan tahay iimow way xanuunsan tahay inaad waalataan inaad waalataan أرتكار والين تبرن تداوذني إن كنت ما
waxkaaga dhegeystayaal waxaad dhegeysateen xibinta kalamaan markaana waxaa la soo gaaray gebagabadii barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijka dhegeystayaal waxaa intii uu hawada ku jira idinla socodsiinaya anigoo ashar maarka maxamed maxamuud waxaa ii farsameynayay saaxiibkay xasan axmed maxamed intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
كيدي طال عديدي أدورد لي وهداني له دلكلا كما سوى ما هنب وادت كيدي طال عديدي
madiidaynanayno doodanaay waa dalkaygiyo baarcadaydo madiidayna dib u heshisiin madiidayna nabadda dalkiin madiidaynanaynu doodanaay waa dalkaygiyo baarcadaydo
waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa waa inaan duunyadeena dhaqnaa waa inaan dalaageenna qodanaa dalkeennana daafacnaa
allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogdee allahayow deeqadaale allahayow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noogdee loo ducay madaxweyne aanu ku ducayno wada ducayne loo ducay madaxweyne loo ducay madaxweyne aanu ku ducayno wada ducayne loo ducay madaxweyne loo ducay madaxweyne aanu ku ducayno wada ducayne loo ducay madaxweyne